Xisbiga mucaaradka dalka Kenya ee magaciisa loo soo gaabiyo WDP ayaa sheegay in Faarax Macalin oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya ay ka qaadeen xilkii guddoomiye ku-xigeen ee uu xisbiga ka hayay. War ka soo baxay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka dalka Kenya ayaa lagu sheegay in Faarax Macalin uu ku tuntay dastuurka dalka Kenya, sidaas darteedna uu xisbiga go'aan ku qaatay in Faarax Macalin laga xayoobiyo xubinimada xisbiga. Siyaasiga Faarax Macalin oo ka soo jeeda Soomaalida ay gumaysato Kenya ee ku nool dhulka NFD ayaa ka mid ah siyaasiyiinta caanka ah ee jeediya hadallo uu kaga faalloonayo siyaasadda dalka Kenya iyo Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa sidan oo kale waxay marar badan casilaad ku samaysay mas'uuliyiin iyada daacad u ah, kuwaasoo badankooda ku eedeysay sidaba hadda dhacday in ay ku tunteen waxa loogu yeero dastuurka iyo musuq baahsan oo ay ku dhaqaaqeen.